Maalmihii la soo dhaafay waxaa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya kusii qulqulayay qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada, xildhibaano iyo siyaasiyiin mucaarad ku ah dowladda federaalka. Dhinacyadan ayaa waxa ay yeelanayaan kulamo kala duwan oo ay kaga soo horjeedaan Xasan Sheekh Maxamuud oo ah madaxweynaha dowladda federaalka iyo sida uu u maareynayo arrimaha siyaasadeed ee kala dhexeeya dhinacyadan. madaxda maamul goboleedyada ee qaybta ka ah kulamadan ayaa waxa ay kala yihiin Axmed Madoobe oo ah hogaamiyaha maamulka la baxay Jubbaland iyo Siciid Deni oo ah hogaamiyaha maamulka isku magacaabay Puntland kuwaas oo labaduba ay khilaafyo siyaasadeed kala dhexeeyaan dowladda federaalka. Xogaha ayaa intaasi ku daraya in maalmaha soo socda ay dhinacyadan soo saari doonaan go'aano ka dhan ah qaabka uu wax ku wado Xasan Sheekh. Waxaa cirka isku sii shareeraya khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada, iyadoona maalmahan dambe ay aad u soo badanayaan siyaasiyiinta mucaaradka ah oo ay ugu horeeyaan qaar ka mid ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo si weyn uga hor yimaaday habsami u socodka dowladda federaalka iyo siyaasadda uu isticmaalayo Xasan Sheekh Maxamuud.